Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay shir saddex biloodle ah oo u dhexeeyay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bahwadaarta ka shaqeysa arrimaha ganacsiyada. Ujeedada shirka ayaa ahaa xoojinta hanaanka wada shaqeynta ee Wasaaradda Ganacsiga iyo hay'adaha, sidoo kale daadejinta howlaha ay u hayaan bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan dhanka ganacsiga. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdisalaam Cabdulaahi Maxamuud ayaa ka warbixiyay waxyaabaha shirka looga hadlay.
waxyaabihii ay u qabsoomay oo hadda u socdo iyo waxyaabihii usoo qabsoomay iyo waxyaabihii hadda kadib ay qaban doonaan iyo caqabadaha haysto dhammaan aan ku wada hadalnay waxaasoo dhanna waxay nooga dhamaadeen si wanaagsan ganacsatada muhiimadda waa ganacsiga aad ayuu lafdhabar ugu yahay muhiimadda bulshada waxaan ka wada hadalnay in cidibiyada dadkii firfircoon oo ganacsiga ka qayb qaadan kara si wax looga qabto oo looga saaro meeshaas oy ganacsi yar yar ay u samaystaan xirfado kala duwan loo baro qaarna ganacsi yaryar loo furo sidii ay uga tegi lahaayeen meeshaas in lay gacan lay wax ka sugaan oo meesha ay ugu jiraan dadka badanaa dad fahamsan oo ganacsan kara qaarna waa ganacsi wax u bilaaban oo wax looga daraayo oo ganacsigii loo kabaayo loo magaciisa muhiimad loo siinaayo iyo qaar eber ahoo loo bilaabayo iyo qaar waxhaysta waxaasoo dhan waa ka wada hadalnay wixii caqabado ahoo ka haystay waa noo sheegeen sidii ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda ganacsiga garab ay ku sii doontaa waxbay kala qaban doontaa si loo helo dad xirfad leh ama dad ganacsato yaryar oo wax ganacsana oo ganacsigooda kii wax u bilaabana loo kobciyey kii ewer oo markaas diyaar waa inuu ganacsi bilaabana ganacsigiisii loo bilaabo bulshadii bulsho ay isku filan ama isku tiirsanso ay u noqoto wasaaraddana waxay markaas u taagan tahay in bulsho ganacsi ah oo yaryar iyo waaweyn iyo mid dhexdhexaad ah say ku soo saari laheeday dhinaca ganacsiga wax aad looga qabo lahay wax soo saarka iyo ganacsiga sidii loogu dadaali lahay shirkaasoo maanta noo dhacay si wanaagsan oo nooga dhacay si wanaagsan aanu isku afgaranay dhammaan agaasimayaasha iyo dadkii shirka soo abaabulay waa u mahadcelinaa sida sharaf leh shirka nooga qabsoomay waxaan ku cudur daaranaa wasiirka iyo agaasimaha ayagana shaqay ku maqan yihiin muqdishoay jiraan maadaama aniga aan joogay shirkii saasaa nooga qabsoomay